alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaa'i walmursaliin nabiyina wa sayidina wa xabiibina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wataabiciina lahum biixsaani ila yowmi اddiin wasalama tasliima kasiira maanta oo aynu joogno afar iyo labaatankii bishii jumada alaakhira ee taariikhda tirsiga islaamka kun afar boqol iyo afar iyo afartankii hijrada nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo waafaqsan toddobiyo tobankii bisha koowaad laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaynu insha allahu tacaala bilaabi doonaa risaaladii sarfiga ahayd ee laamiyat alafcaal lilimaam ibni malik raximahu llahu tacaala raxmatan waasica in sha allahu tacaala waxaynu isku dayeynaa inaynu aada iyo aada usoo koobkoobno intaynaan kitaabka bilaabin dhowr qodob baynu ka horreysiinaynaa in sha allahu tacaala qodobka koowaad taariikhda imaamka kitaabkan iska leh inaynu wax yar ka xusno alimaam ibnu malik uma baahna in la tacriifiyo waayo waxaa la tacriifiyaa cidda u baahan in la garto ama aqoon loo yeesho wuu ka sarreeyaa inaynu maanta isaga taariikhdiisa aynu ka sheekayno lijalaalatihi wa shuhratihi qiimihiisa weyn daraaddeed iyo caannimadiisa uu caan yahay yeelkadeeda haddana inaynu wax ka yaro xusnaa waa lagama maarmaan magiciisa waxaa la yidhaahdaa maxamed ibnu malik aطaa'i jamaaluddiin baana lagu naanaysi jiray andalusna waa loo nisbeeyaa waayo wuu deganaa waxaa ugu caansan inuu dhashay lix boqol hijradu markay ahayd waxaanu dhintay lix boqol iyo labiyo toddobaatan oo ku beegan labiyo tobankii bishii ramadaan imaamu ibnu maalik xagga madhabkiisa fiqiga berigii hore wuxuu ahaan jiray maaliki buu ahaan jiray berigii dambe markuu usoo wareegay shaam oo magaalada dimashik uu yimi ayaa wuxuu noqday madhabka shaaficiga mid qaatay imaamu ibnu malik wuxuu ahaa caalim aada iyo aada diinta ugu aqoon badan noocyadeeda kala duduwan waxay culammadu sheegaan cilmiga qur-aanka iyo qiraa'aadkiisa inuu aada iyo aada u yaqaanay laakiin uu ku caanbaxay culumta carabiyada sida naxwaha iyo sarfiga halka imaamka la yidhaahda imaamu shaatibi ay culammadu yidhaahdeen naxwaha iyo sarfiga iyo culuumta luqadda ee kala duduwan ayuu aada iyo aada aqoon badan ugu lahaa haddana wuxuu ku caanbaxay culumtii qur-aanka imaamu ibnu malik wuxuu aada iyo aada u yaqaanay oo aqoonta ugu badan uu u lahaa baa la yidhi culumta qur-aanka haddana wuxuu ku caanbaxay culuumu luqa halka imaamu shaadibina culumta luqadda uu aada iyo aada aqoon saayida ugu lahaa oo haddana uu ku caanbaxay culuumu lqur'aan imaamu ibni malik raximah llahu tacaala wuxuu ahaa shakhsiyad aada iyo aada u dadaal badan waxaa la sheegaa maalinkii uu dhimanayey inuu qaybay sideed ka mida shawaahidda iyo gabayada carbeed ee luqadda carabida tusaalayaasha u ah taasina waxayna tusaysaa cilmiga inaan laga daalin iyo culammadu siday ugu dadaali jireen culamo aqoon badan diinta u leh oo funuunta kala duwan uu ka qaatay baa jiray culammadaa wax ka dhigtay waxaa ka mid ahaa imaam la odhan jiray ibnu yaciish iyo ibnu camruun thaabit ibnu khiyaar culamo kalena way jireen arday badan buu lahaa alimaam ibnu malik raximahu llahu tacaala waxaa ka mid ahaa alimaamu annawowi culammada qaarna waxaabay sheegaan marka uu leeyahay warajulun min alkiraami cindana inuu uga jeedo imaamu nawowi raximahu llahu tacaala kutub fara badan ayuu leeyahay kutubtiisaas waxaa ka mid a alfiyada ama khulaasada kitaabka la yidhaahdo intaa waxaynu ku dhaafaynaa imaamka ibnu malik qodobka labaadaynu u gudbaynaa kitaabkan laamiyat alafcaal wuxuu leeyahay shuruux kala duduwan oo aada u tiro badan wuxuu ka mid yahay kutubta ugu shuruuxda badan sharaxii laakiin ugu horreeyey ee la ysku waafaqsan yahay inaan sharax ka horreeyey jirin waa sharaxa badruddiin oo inankiisa ah inankiisa ayaa ah awalu shaarixin lilaamiyati alafcaal kitaabka laamiyat alafcaal ciddii ugu horreysay sharaxday sidoo kale inankiisu wuxuu sharaxay alfiyada waad ku arki kartaa ibnu caqiilku marka uu ka soo qaadanayo sharaxa uu sharaxayo kitaabka aabbihii alfiyada waxaad ku arkaysaa shuruuxdeeda meela uu aabbihii ku qabsaday oo culummadu ay ka rideen oo yidhaahdeen odaygaa ka saxsanaa kitaabka markaa ugu horreeye ee laamiyada sharaxay waa sharaxa badruddiin oo ibnu maalig inankiisii ah waxay culammada qaar sheegaan kitaabkii laamiyatu lafcaal markii imaam ibnu maalik uu ku nadmiyey ayaa la fahmi waayey waayo xagga tarkiibkiisuna xoogaa waa adag yahay cilmi fara badan fara badanna waxaa laga yaabaa hal beyd inuu ku ururiyo markii la fahmi waayey ayaa loo yimi baa la yidhi deedna qaar baa waxay ku yidhaahdeen suq ximaara abiik warkaale dameerka aabbaha kaxee kitaabka u jeedaan baa la yidhi markay fahmi waayeen ayaa waxay yidhaahdeen suuq ximaara abiik aabbaha dameerkiisii kaale kaxeen u kaxayn kari weyne iyagoo fahmi waayey markaasaa waxaa la yidhi badruddiin uu gacanta u qaaday inuu sharaxo kitaabka aabbihii haddaba shuruuxda kitaabku way kala duwan tahay culimmaduna waxay yidhahdaan kitaabun laa yuqni can kitaab kitaabna kitaab kaama maaran siiyo kutubtu way kala duwan tahay waxaa laga yaabaa kitaabka shuruux kala duwan leh sharax kastaaba faa'iido gaara inuu leeyahay shuruuxdiisa ugu fawaa'idka badan waxaa ka mid a fatxu alaqfaal waxallu lishkaal sharxu laamiyati alafcaal jamaaluddiin maxamed ibni cumar shiikha yamaniga ah wuxuu leeyahay sharaxa ugu ballaadhan ugu fawaa'idka badan marka la eego xagga luqad ahaan iyo fawaa'idka uu kitaabka ku dhex sheegayo marka laga yimaado badruddiin waa sharaxa ay shuruuxda kitaabku dhammaantood ay daba fadhiyaan qaar khulaaseeya iyo qaar fawaa'idka inta ugu badan ka soo qaata sharaxaasi waa sharxun sarfiyun luqawiyun waana sharax sarfi ah oo kitaabkii furfuraya waana luqawi o maadadii kasta iyo masaladii kasta tusaalayaal aada u fara badan ayuu u keenaya waxaa ka mid a kitaabkan mucaasirka ah ee asheekh moxamed alharari raximahullah ee manaahilu rijaal wa maraadicu aladfaal fawaa'idda inta ugu badan wuxuu ka soo qaadanaya kitaabkaas fatxul aqfaalka waanu soo khulaasaynaya iyo kitaabka la yidhaahdo almatluub sharxu lmaqsuud iyo sharaxa xalu lmacquud sharxu nadmi lmaqsuud kitaabkan haddaba manaahilu rijaal waa kitaabka aan kula talinayo ardaygu inuu waxa weeyaan marka ugu horeeya ee uu kitaabka dhiganayo u haysto taana waxaa keenaya weedhiisa oo fudud baab kasta marka uu bilaabayo oo khulaaso hore oo lagu fahmi karo uu ka horraysiinayo icraabtii kitaabka fawaa'id fara badan oo ku jira sidoo kale ardayga waxaa u muhiima kitaabkan marka uu dhiganayo badruddiin sharaxa uu sharaxay laamiyatul afcaalka oo sharax koobana culamo akhriday baa jira inuu marka uu dhigto kitaabka matnigiisa ee macallin uu ka dhigto sharaxa badruddiinkana uu dhegaysto aada iyo aad buu fawaa'id uga helaya manaahilu rijaal laftiisa sharax kasii kooban baa jira oo uu ka khulaaseeyo shiikhu oo la yidhaahdo taxniiku alatfaal bilaamiyati alafcaal oo manaahilu rijaalkan uu kasii khulaaseeyey waxaa jira sharax la yidhaahdo alqabas sarfi oo sheikh la yidhaahdo mirdaas assubaaci almaqribi isaguna waa kitaab aada iyo aada u fudud oo xagga sharaxaan marka la eego aada u fudud markaa shuruuxda kitaabku aada iyo aad bay muhiim u yihiin haddii aad haysato sharaxa baxraqulkabiir baxraqulkabiir madbacdo kala duwan baa daabacay ta ugu fiican ee ugu akhdaada yar waa ta kuweyd lagu daabacay ee uu taxqiijiyey doctoorka la yidhaahdo naxaas taasaad insha allahu tacaala doonan doontaa kitaabka sidee baynu doonaynaa inaynuu dhigno in sha allahu tacaala kitaabka sharaxa aada u badin mayno waxaa jira ficilada qaar oo shiikhu uu keenay markuu ka hadlaayo shaadka oo qaarna wax lagu daray qaarna lagu qabsaday ficilada culammadu ay ku kordhiyeen ee ay sheegeen inuu ka tegey waxbaynu ka sheegi doonaa in sha allahu tacaala laakiin ficilada lagu qabsaday u banbixi mayno waayo ardayga waxyaabaha caqabada ku noqda waxaa ka mid a kitaabkii uu dhiganayay in la yidhaahdo tanna waa laga raajaxsan yihi tanna waa laga raajaxsan yihi horta kitaabka fahan hadhow markaad mar dhigatid ee aad shuruuxda daalacato adaa ku arki doona masalooyinka shiikha lagu qabsaday laakiin qofki isagoo bilow haddii la yidhaahdo halkaana shiikha sidaa uu sheegay maaha sidaasaa la yidhi waxay keenaysaa cilmigii in laga niyad jabo waxaa had iyo jeeraale culammadu ay adeegsadaan oo lagama maarmaan ah fanni kasta oo ka mida funuunta shareecada waxyaabo hordhac u ah oo la yidhaahdo almabaadi'u alcashara likulli fannin toban shay oo laga horraysiiyo oo qofkii ku kaalmaynaya inuu cilmigaa fahmo mabaadi'daasi waa in cilmigaa la tacriifiyo waa ka koobaad in mowduuca uu ku saabsan yahay la sheego waa ka labaad faa'iidada laga gaadhaya in la sheego oo ka saddexaada halka laga soo dheegto in la sheego oo ka afraada masalooyinkiisa ku jira wax ka mida oo ka shanaada cilmiyada kale iyo isaga maxaa ka dhexeeya oo ka lixaada magiciisa oo ka toddobaada xukunkiisa xagga shareecada oo ka sideedaada wanaagga uu leeyahay oo ka sagaalaada iyo ciddii cilmigaa dejisay intaasi waa muhiim waxaana la yidhaahdaa almabaadi'u alcasharatu likulli fannin culammada qaarna waabay jamciyeen sida sharaxaad haysataanba uu qorayo mabaadi ayi cilmin kaana xaddu wa mowduucun wa gaayatun mustamadu masaa'ilun nisbatun wasmun xukmu wa fadlun waadicun cashrun tucaddu tobankaasaynu insha allahu tacaala si kooban u tilmaamaynaa shayga koowaad ee loo baahan yahay waa in cilmigaas tacriifkiisa la ogaado waayo alxukmu cala shayi farcun can tasawurihi shayga in la xukumo oo laga sheekeeyaa wuxuu farac ka yahay in shaygii horta la garto intaanad gelin masalooyinka kitaabka ku jira waxaa ka horeeya waar sarfigu muxuu yahay wayna taqaanaa inay haddaad mooddo sarifkii lacagta oo aad tidhaahdo waxa weeyaan lacag la sarrifayaaba meeshii ma taalo waa halis asarfu wayna taqaanaa sarfigu xagga luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa altagyiir wataxwiil isbedel wax la bedelo shaygii siduu ahaa laga bedelo waxaad odhanaysaa sarraftu shaya idaa gayartahu shaygii baan bedbedelay waa marka aad shaygii siduu ahaa mooyaane si kale aad ka dhigtid istilaax ahaan waa cilmun yubxathu fiihi can siyaqi alkalimaati alcarabiyati wa axwaaliha allatii laysat biicraabin walaa binaa kasixati waliclaali walasaalati waziyaada waa cilmi lagu baadho qaababka ereyada carbeed iyo xaaladaheeda ku imanaya kelmaddaas ee isbedelada ah taasoo icraabna aan ahayn binana aan ahayn isbeddelka ku yimaada ereyada carbeed ayuu ku saabsan yahay taasoo aan ahayn wax icraabi ay keentay ama bina uu keenay tusaale ahaan daraba markaad tidhaahdo waa ficilkii ismu faacil baad ka keenaysaa daaribun ismu mafcuul baad ka keenaysaa madruubun master miimiyaad ka keenaysaa madrabun isbedelada noocaasi waa isbedel kelmaddii ku imanaya laakiin icraab iyo bina aan shaqo ku lahayn icraabta iyo binaha waxaa iska leh naxwaha shayga labaad waa mowduuca uu ku saabsan yahay cilmigani cilmigani muxuu ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay magacyada carabiga ah ee mucrabka ah iyo ficilada mutasarifka ah ee isbedbedela labadaa shay ayuunbuu sarfigu galaaba wax aan labadaa ahayn ma geli karo alasmaau almutamakinatu walafcaalu almutasarifatu fi lugati alcarabiya magacyada mutamakinka ah waxaa loo jeedaa carabinimada ku dhegan ee carabiga ah ee mucrabka ah iyo ficilada isbedbedela labadaasunbuu galaa saddex shay markaa sarfigu ma galo kow xuruufta dhammaanteed laba alafcaal aljaamida ficilada jaamidkaah ee engegsan saddex alasmaau almabniya saddexdaas midna ma galo sarfigu wuxuu gelayaa magaca mucrabka ah ee weliba carabida ah weliba carabida ah waxaynu meesha kaga saaraynaa magacyada mucrabka laakiin cajamiga ibraahim iyo ismaaciil oo kale waa asmaa mucraba laakiin acjamiya weeyaan ee ma aha magacyo wax weeyaan carabi ah ficilada aanu gelayn ee sarfigu aanu shaqada ku lahaynina waxa weeyaan ficilkii aan isbedbedelayn sida leyse oo kale iyo casaa oo kale waa ficil laakiin wax isbedela ku iman maayo daaribun waa ismu faacil baa la yidhahdaa waad bedelaysaa madruubun isbedelkaa ku yimi waa wax sarfiga khuseeya ibraahim oo kale sarfiga halkaasaa laga dhigaya mucrab ha noqdo laakiin waa isim cajami ah sidoo kale ismu ishaarihii iyo ismu mawsuulkii iyo alasmaa almabniya asmaa shardigii halkaasaa laga dhigaya sarfiga faa'iidada laga helayaa maxay tahay sarfiga faa'iidada laga helayaa waa altaxaruzu can alkhata'i fi lisaani alcarabiy waa in hadalkii carbeed laga ilaaliyo qaladka hadalkii carbeedna dee waa ka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoogu soo dejiyey kitaabka qur-aanka qofku haddii aanu sarfiga baran kelmadihii aad iyo aad buu u qaldayaa cilmigiisuna dhismi maayo macnayaashii kelmadduna waa ka xumaanaysaa waayo kharaja iyo akhraja ma kala yaqaano cilmigii markaa ma dhadhaminayo qofku haddii aanu sarfi aqoon marka waa altaxaruzu can alkhata'i fi lisaani alcarabiy aada iyo aadna way u badan tahay innaga khaladka ka dhaca dadku markay ku hadlayaan luqadda carabida xagga sarfiga waxaa laga yaabaa xagga naxwaha iyadoo naxwaha laftiisu aada u badan yahay haddana sarfigaa ku badan ereygiina waxaa laga yaabaa macnihiisii inuu aada iyo aad u xumaado dhowr qiso ayaynu insha allahu tacaala inagoo uga jeedna wacyigelin aynu xusaynaa qisada koowaad waa qiso midna anigu aan arkay midna iyadoo la nooca sheikh ka mida culammadu uu sheegay sheikhii berigii dhoweed dhintee la odhan jiray maxamed ibnu caliyin asaabuuni ee mufasirka ahaa ayaa qiso uu sheegayaa youtube ku jirta wuxuu odhanayaa kuweyt baan tegey kuweyt markaan tegey ayaa waxaanu booqannay nin shiikha ninkii shiikh ahaa markaanu booqannay ayaa ramadaan bay ahaydoo markii la afuray dabadeed ayaa nin halkaa agtayda soo fadhiista markaasaa wuxuu yidhi waxaa nugu wareeriseen shaafici iyo maalik iyo abu xaniifa iyo axmed ibnu xambal waxaasaa nugu wareeriseen kuwaasi waa a'immatu dalaal hanugu wareerinina annaguba diinta waanu fahmi karnaa wax allaale iyo waxaanu uga baahannahay maalik iyo shaafici iyo abu xaniife ma jirto annagaa cilmiga fahmayna kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nebiga sala allahu caleyh wasalam baanu haysanaa dabeedna sheikhii wuxuu yidhi kitaab baabuu soo qabsada markaasaa dadkii meesha joogay baa wuxuu ku yidhi kaalay aynu diinta ka fahanna sunnada nebiga sala allahu caleyh wasalam isagoo markaa shiikhii dee ku xumaynaya dabcan kitaab buu la soo baxay ciwaankiibaabu qalday iyo xadiiskii ciwaankaba ka hooseeyey baabu fadli xilaqi dikri ayuu kitaabku ahaa dabeedna wuxuu yidhi baabu fadli xalqi dakar baabu fadli xalqi dakar can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal ina lilahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lard yaltamisuuna xalqa dakar yaltamisuuna xilaqa dikri bay ahayd ya mid caamadii ka mida baa yidhi culammadii baad aflagaadaysay markaasaa ilaahay subxana wa tacala ku imtixaana maxay malaa'igtu ka baadhaysaa dukuuru bani aadam xilaqu dikri iyo xalqu dakar baanu kala garanay taa mid la mida tuulo ka mida tuulooyinka mar haddii aynaan dee magacaabaynin dee waa wacyigeline ayaa beri baa khadiibba wuxuu noo galay khudbad waxay ahayd berigii rabiiculcarabi iyo waxyaabaha noocaasa wixii loo bixiyey ee kacdoonkii dowladaha badan ee muslimiinta ahi ay ku dumeen marka wuxuu ka hadlaayey khudbad macnaheedu uu yahay in dikriga lagu mashquulo xilliga fitnooyinka iyo waxaas ay jiraan meel kasta oo dikriya dakar buu akhriyey waad fahmi kartaa khudbad ku saabsan dikrullaahi subxaanahu wa tacaala ereygii marka halkaa laga xumeeyo macnaha ka iman kara taasi waxa weeyaan khatarta ay leedahay qofkii inaanay waxba u hagaagsanayn oo ereygii uu ka xumaanayo istimdaadkiisa iyo halka waxa weeyaan laga soo dheegto waa kitaabka iyo sunnada iyo hadalkii carbeed ee fasiixa ahaa masaa-ishiisa maxaa ka mid a masaa-ishiisa waxaa ka mid a waxyaabaha aynu kitaabka ku dhigan doono sida wasanka facula in mudaariciisa lagu keeno yafculu ama afculu ama nafculu ama tafculu haddaynu soo koobno mudaariciisa caynta in la dameeyo shaad iyo shardi toona aanu lahayn facila ficilka wasankiisa uu yahay qiyaaskiisu inuu yahay caynta in la fadxeeyo haddii la kasreeyana ay shaad tahay masaa'ilka noocaasa weeyaan masaa-ishiisu nisbadiisa isaga iyo culumta kale ka dhexaysa waa atabaayun wa takhaaluf macnuhu waxa weeyaan cilmiyada kale waxyaabaha qaarna waa iska waafaqaan waxyaabaha qaarna way ku kala duwan yihin maalan waqafa marka la joogo naxwaha waxaa la odhanayaa waa ficil saxiix ah waayo saxiixulaakhir baa weliba la odhanaya marka la joogo sarfigana waqafa waxaa la odhanaya waa muctal waayo naxwuhu wuxuu khuseeya xagga dambe magaciisa maxaa la yidhahdaa cilmu sarfina waa la yidhahdaa cilmu tasriifna waa la yidhahdaa culamada qaar waxay jeclaysteen in la yidhaahdo cilmu tasriif waayo altafciil waxay kutusaysaa kahratu taqalubaat isbedelada badan marka maadaamu cilmigani uu ku saabsan yahay isbedelada kala duwan ee ku yimaada kelmadda ayay u jeclaysteen marka sarfina waa la yidhahdaa tasriifna waa la yidhahdaa xukumkiisa xagga shareecada waa fardu kifaaye bimacnaa ciddii meel degan inay qeyb ka midii sarfiga taqaanaa waa waajib saaran haddii laga waayo way wada dembaabayaan waayo sarfigii waxaa ku xidhan in la fahmo kitaabkii iyo sunnadii ummad dhan oo muslimiina oo meel degan oo cid kitaabkii iyo sunnadii u macnaysa aan lahaynina way wada dembaabayaan laakiin qayb ka mida haddii ay taqaano intii kale waajibkii waa ka dhacaya wuxuuse farducayn ku noqdaa qofka doonaya inuu akhriyo kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam fadligiisa iyo wanaaggiisa waxaa ugu filan inuu yahay cilmi lagu saxaayo ereygii carbeed oo lagu fahmaayey kitaabkii ilaahay iyo sunnada nebiga sala allahu caleyh wasalam oo aynu ku gaadhayno jannada ilaahay haddii aynu si wacan u qaadanno haddii aynu qaadan weynana aynu ku naar mudanayno yaa dejiyey culammadu waxay yidhaahdaan waa mucaad ibnu muslim alharaa alharaana waxaa loo jeedaa wuxuu iibin jiray maryo la odhan jiray alharawiya ninkaa la yidhaha mucaad ibnu muslim alharaa ayaa dejiyey bay culamada qaar leeyihiin qaarna waxay leeyihiin cali bnu abi aalib radia allahu canhu ayaa dejiyey kitaabkeennan manaahil urijaal wa maraadic alatfaal wuxuu inoo sheegayaa ee ardayda badankoodu a haystaan in ninkii la ohan jiray cabdulmalik ibnu marwan inuu mu'adibkiisu ahaa mucaad ibnu muslim laakiin sida aad ku arki karto kitaabka duruusu tasriif cabdulmalik ibnu marwan waxaa mu'adib u ahaa nin la odhan jiray abu muslim ee muu ahayn mucaad ibnu muslim qiso ayuu soo guurinayaa maxamed bin xudiin cabdilxamiid marka uu waxaweeyaan kitaabka duruusu tasriif uu bilaabayo wuxuu odhanayaa nin la odhan jiray abu muslim oo cabdilmelik ibnu marwan u ahaa mu'adib bimacnaa waxbaro oo waxaweeyaan culumta iyo asaasiyaadka bara berigii hore wuxuu si fiican u bartay naxwaha isagoo naxwaha xoogaa ka diyaariyey oo aqoon fiican u leh ayaa wuxuu u yimi mucaad ibnu muslim alharaa oo ardaydiisii baraya sida kelmadaha loo miisaamo oo ardayda wuxuu ku lahaa ta'uzuhum azaa waxaad ka dhigtaa yaa faacilu fcal saasoo kale ka dhig ta'uzuhum azaa waxaad ka dhigtaa yaa faacilu fcal dabeedna ugu fahmi waa dabeedna wuxuu yidhi qad kaana akhduhumu binaxwi yucjibunii xataa tacaataw kalaama azanji waaruumi lamaa samictu kalaaman lastu afhamuhu kaannahu zajalu lghirbaani waalbuumi taraktu naxwahumu wallahu yacsimunii min altacajumi fi tilka aljaraahiimi isagu naxwu yaqaanay laakiin markuu arkay waxyaabaha uu ninkani ku hadlaayo ayaa wuxuu yidhi qad kaana akhduhumu binaxwi yucjibunii waxay cajab gelin jiray cilmiga naxwaha qaadashada ay qaataan nimankan culammada ah xataa tacaadaw kalaama zanji waaruumi ilaa ay isa siiyeen oo ay gudagaleen hadalkii afrikaanka iyo ruumiyiinta sarfigii buu fahmi waayey lamaa samictu kalaaman lastu afhamuhu markaan maqlay buu yidhi hadal aanan fahmayn kaannahu zajalu lkhirbaani walbuumi aada moodo cida tukaha iyo guumaysta taraktu naxwahumu wallaahu yacsimunii min atacajumi fii tilka aljaraahiimi naxwahoodiina u daayey buu yidhi ilaahay bay iga badbaadinaya buu yidhi jeermiska ay qaybinayaan marka cilmigii markuu fahmi waayey ayuu waxa weeyaan sidaa u hadlay bismi illaahi araxmaani araxiim ibnu maalik raximahu llahu tacaala bisinka ayuu ka bilaabay bismi illaahi magaca ilaahay anoo ka barakaysanaya arraxmaani allaha ku tilmaama naxariista guud ee gaal iyo muslimba adduunyada ugu naxariista arraxiimi allaha ku tilmaaman naxariista gaarka ah ee dadka mu'miniinta aakhiro sida gaarka ugu naxariista ayaan ualifu sheikhu raximahu llahu tacaala kitaabkiisa wuxuu ka bilaabay bisinka bilowgaa uu ku bilaabayna waa ibtidaa'un xaqiiqiyun waa bilow xaqiiq ah waxaa loo jeedaa wax allaale iyo wax kitaabka ka mida oo bisinka ka horreysiiyey maba jiro marka ibtidaa'un xaqiiqiyun baa la yidhahdaa waxaanu sidaa u sameeyey kudayasho uu ku dayanayo kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sala allahu caleyh wasalam kitaabka ilaahay intaan faataxada la bilaabin bisin baa ka horeeya sunnada nebiga sala allahu caleyh wasalam nebigu markuu waraaqo qorayo bisinka ayuu ka horreysiin jiray kitaabkani waa nadmi nadmiguna waa gabay gabaygana in lagu bilaabo bisinka culammada qaar way diidaan oo waxay yidhaahdaan waa inaan wixii gabay ah lagu bilaabin bisinka culammada sidaa odhanaysa waxay culammadu kaga jawaabeen hadalkooda gabayga la diidaya in bisinka lagu bilaabo waa gabayga cayda ah ee diinta ilaahay khilaafsan laakiin gabayga bannaan ee culumtii shareecada iyo waxyaabihii wanaagsanaa lagaga hadlayo in lagu bilaabaa way bannaan tahay waayo diintii ayuu gabaygaasi ka mid yahay qaala alimaamu bnu maalikin ashaaficiyu raximahu allahu tacaala raxmatan waasica bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi laa abqi bihi badala xamda yubaaliqu min ridwaanihi lamala ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا فهكذا نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه بفعل لا الفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعلا والضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعلا وجهان فيه من احسب مع وغير تواحر تنعم بإستي استوله يبيس وهلا bisimkuu ka bilaabay sheikhu raximahullah kitaabkaynu markaa insha allahu tacaala iska guda gelaynaa alxamdu lilaahi laa abqii bihi badala xamdan yuballiqu min ridwaanihi lamala alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi ilaahay bay u sugnaatay laa abqii ay axmadu llaha ilaahay baan mahadinayaa laa abqii xaal aanan raadinaynin bedelan shay bedel iiga ah bihi ay canhu ilaahay xaggiisa bedel iiga ah xamdan axmadullaha xamdan ilaahay mahadin baan mahadinayaa mahadintaas oo yuballiqu gaadhsiinaya ay ilxaamida qofka alle mahadiya alamala ididiilada gaadhsiinaya min ridwaanihi xaal uu ka mid yahay raalli ahaanshaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uma asalaatu calaa khayri lwaraa wa calaa saadaatina aalihi wa saxbihi alfudalaa uma intaa dabadeed assalaatu naxariis weynayn iyo qadarin iyo maamuus uu la socdo calaa khayri lwaraa kaa'inatun mid ku sugan ha noqoto calaa khayri lwaraa makhluuqa kii ugu khayrka badnaa wa calaa saadaatina iyo mudanayaashayadii korkooda aalihii oo nebiga ehelkiisii ahaaday wa saxbihi iyo nebiga saxaabadiisa korkooda ha ahaato saxaabadii alfudalaa fadliga badnaa ee wanaagga badnaa wa bacdu intaa dabadeed falficlu ficilka man ruuxii yuxkim suga tasarufahu gedgadoonkiisa suga yaxus wuu koobayaa min allugati xagga luqadda carabida wuxuu ka koobayaa alabwaaba albaabada iyo wasubula waddooyinka ayuu ka koobayaa oo waxa weeyaan wax badan ka fara qabsanaya sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu ka bilaabay mahadintuu ilaahay mahadinaayo bisinkii dabadeed waxaana la yidhaahdaa ibtidaau nisbi wa huwa aladii lam yusbaq bishayin min almaqsuud maqsuudkii wax ka mid a lagama horaysiina maqsuudkii waa ka wada dambeeya laakiin wuxuunbaa ka horeeya iminka bisinkii baa ka horreeyey sarfi ahaan bisinka shiikhu umuu keenin barakaysi uu ka barakaysanayo ayuu ugu bilaabay iyo kudayasho uu ku dayanayo kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga sala allahu caley wasalam maqsuudkii kitaabku markaa waa dambeeya marka ibtidaagani waa nisbi waxa ka dambeeya ayaa waxa weeyaan xamdigan loogu horreysiiyey laakiin bisinkii ayaa ka horeeya mahadinta ilaahay wuxuu gu bilaabay kudayasho uu ku dayanaya kitaabka ilaahay waayo bisinka marka laga yimaado faatixadu waxay ka bilaabantaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sidoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam waraaqaha uu qorayo mahadinta ilaahay buu ku bilaabi jiray alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi ilaahay bay u sugnaatay laa abqii ay axmadullaaha ilaahay baan mahadinayaa laa abqii xaal aanan raadinaynin bedelan cid bedel ah bihi ay canhu ilaahay xaggiisa bedeliga ah ilaahay baan mahadinayaa aniga oo ilaahay cidna aan ku bedelanayn macnuu saasuu noqonaya marka bihi macnuhu waxa weeyaan calaa qowlin bimacnaa canhu oo bacdana bimacnaa can ah damiirkana ilaahay baa loo celinaya macnuhu wuxuu noqonaya alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi ilaahay bay u sugnaatay laa abqii ilaahay waxaan mahadinayaa laa abqii xaal aanan raadinaynin bedelan cid bedela oo bihi canhu ilaahay subxaana wa tacaala aan bedel ka dhigtoon ilaahay kaga maarmo waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo mahadintaa loo celinaya oo xamdiga ah macnuhu wuxuu noqonaya alxamdu lilah mahadoo dhan ilaahay bay u sugnaatay laa abqii raadin maayo bihi mahadintaa ku raadin maayo bedelan wax bedela oo wax adduunyo ah oo aan ku raadinayaa ma jirto xamdan axmad ullaha xamdan ilaahay mahadin baan mahadinayaa xamdigaas oo yuballiqu gaadhsiinaya ay ilxaamida ka alla mahadiya alamala ididiilada min ridwaanihii xaaluu ka mid yahay raalli ahaanshaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waayo qofka ilaahay subxaana wa tacaala mahadiya ilaahay raalli buu ka noqdaa uma asalaatu calaa khayri lwaraa wa calaa saadaatina aalihi wa saxbihi alfudalaa uma asalaatu calaa khayri alwaraa uma ayuu adeegsaday sheikhu raximah llahu tacaala umana waa xaraf waxaanu faa'iideeyaa tartiib tartiibtana wuxuu u keenay maadaama oo mahadintu ay tahay xaqii alle subxaanahu wa tacaala salaaduna ay tahay xaqa nebigu sala allahu calayh wasalam uu leeyahay xaqullaahi muqadamun calaa xaqi lmakhluuq waayo ilaahay subxaanah wa tacaala xaqiisa iyo xaqa nebiga xaqa ilaahay baa horeeya sidaasuu adeegsaday uma uma intaa dabadeed alsalaatu alraxmatu almaqruunatu bitacdiimi watabjiil naxariista lagu lamaanaysiiyey weynaynta iyo qadarintu calaa khayri lwaraa makhluuqa kii ugu khayrka badnaa korkiisa ha ahaato waa nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam nebiga korkiisa ha ahaato wa calaa saadaatina iyo mudanayaashayadii aalihii nebiga ehelkiisa ahaaday waa cadfu bayaan iyo wa saxbihi nebiga saxaabadiisii alfudalaa fadliga badnaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam magaciisa muu xusin wuxuu yidhi uma asalaatu calaa khayri lwaraa nebigu sala allahu calayh wasalam tilmaantan khayrulwaraa isagaa iska leh markaad doonaysa cid inaad sheegto waxaa kuu bannaan inaad ciddaas si gaara magaceeda u sheegto waxaa kaloo kuu bannaan tilmaan ay keligeed leedahay inaad ku sheegto mathalan waxaa tidhi asjudu liladii khalaqa asamaawaati waalarda waxaan u sujuudayaa kii samooyinka iyo dhulalka abuuray macnuhu waxa weeyaan ilaahay baan u sujuudaya waayo abuuridda cirarka iyo dhulalka ilaahay unbaa iskaleh hadda ilaahay magaciisii lama sheegin eeg nebigu sal allahu calayh wasalam tilmaantan khayrulwaraa isagaa iskaleh cidda haddaba marka la qadarinayo ee la qiimeynayo ee la maamuusayo tilmaanta uu leeyahay fiican ayaa lagu sheegaa xilliyada qaar oo magaciisa waa laga daaya nin shaacira baa wuxuu yidhi isagoo cid la hadlaaya lasnaa nusamiika ijlaala wa takrimatan waqadruka almuctali can daka yugniina idan faradta wamaa shuurigta fii sifatin faxasbuka alwasfu iidaaxan wa tabyiina lasnaa nusamiika ijlaala wa takrimatan ma nihin kuwa ku magacaabaya weynayn iyo qadarin aanu ku qadarinayno daraaddeed ku magacaabi mayna buu yidhi qiimayn aanu ku qiimaynayno daraaddeed waqadruka almuctali can daka yugniina qadarkaaga sarreeya ayaa arrinkaa naga maaran siinaya inaanu ku magacowno idan faradta wamaa shuurigta fii sifatin haddii aad tilmaan la gaar noqoto faxasbuka alwasfu iidaaxan wa tabyiina sifayntaasaa kuugu filan caddayn marka maadaama nebigu uu yahay khayrulwara magiciisa in la xuso waxba looma baahna shiikhu raximah llahu tacaala wuxuu kala reebay bayna asalaati wasalaam ilaahayna wuxuuna faray ilaahay salaada iyo salaanta in la ysu raaciyo yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima culammada qaar waa diideen wuxuu sidaa u sameeyey culammadii hore ayuu ku dayanaya waayo waxay aaminsanaayeen inaanu makruuh ahayn ifraadu asalaati can isalaam uma asalaatu calaa khayri lwara wa calaa saadaatina aalihi waa ehelka nebiga sala allah alay wasalam waa qaraabadii nebiga muminiinta ahayd saxaabadiisii fadliga badnaa alfudalaa waa kuwii aad iyo aad u fadliga badnaa ee wanaagsanaa alfudalaa waxa weeyaan kuwii ku sifaysnaa fadiilada iyo khayrka alfudalaa waa jamcu faadil sida shucaraa oo jamcu shaacir ah faadilkana waxaa la yidhahdaa saaxib alfadiila waxa kala duwan fadiilatun iyo faadilatun fadiilada waxaa la yidhahdaa tilmaanta qofku uu leeyahay ee isaga u gaara ee cid aan u gudbin waxaa la yidhaahdaa waa asifatu alqaasiratu cala almaxmuudi kashajaacati waalcilmi tilmaanta qofku isagu uu leeyahay ee cid kale aanay ku sifaysnaan karin ee cid kale aan u gudbaynin fadiilaa la yidhahdaa sida dhiiranaanta oo kale dhiiranaantaadu dee qof kale waxa weyan u gudbi mayso oo intaad qofkii fulayga ahaa amaahisid ku noqon maayo mid dhiiran cilmigaaga qof kale u dhiibi maysidoo waxa weeyaan cilmi ku yeelan maayo intaad cilmigaaga qayb ka mida u dhiibto marka fadiilada waxaa la yidhahdaa tilmaanta ku kooban ciddii lagu ammaanay faadiladana waxaa la yidhahdaa waa wanaagga cid kale loo sameeyo ee la gaadhsiiyo sida waxbaridda aad waxbartay wax sheegiddaad u sheegtay faadilatun baa la yidhahdaa culamada qaar baa waxa weeyaan gabay ku cabiray fadaa'ilun sifaatu daatin yaa fataa fawaadilun sifatu ficlin qad ataa wa mufradu luulaa ataa fadiila wa thaani faadila khudi lwasiila fadiilatun waxaa lagu jamciyaa fadaa'il faadilatunna waxaa lagu jamciyaa fawaadil wuxuu yidhi fadaa'ilun sifaatu daatin yaa fataa fadaa'il waa sifaatu daat waa sifo qofka waxa weeyaan daatadiisa ku dhacaysa wiilow fawaadilun sifatu ficlin qad ataa fawaadilna waa sifatu ficil waa wixii qofku cidu gudbinaya wa mufradu luulaa ataa fadiila ta hore oo fadaa'isha mufradkeedu waa fadiila wa thaanina waa faadila khudi lwasiila وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبلا وبعد انت دبريد أي وبعد البسملة والحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفعل فعل من روحي يحكم سغى تصرفه قد قدون كيس أو قد قدومه يحز وكوبا يا قف كاسي من اللغة حق اللغة وحو كوبا يا alabwaaba albaabadii iyo wasubula wadooyinkii alabwaab waa awsaantii asubulna waa mawsuunaadkii waxyaabihii la miisaamayey wuxuu yidhi sheikhu raximahullah intaa dabadeed ficilka qofka suga isbedbedelka ku yimaada ficil iminka halkan wuxuu uga jeedaa ficilkii ama maadi ha noqdo ama mudaaric ha noqdo ama amar ha noqdo sidoo kale waxaa soo gudagelaya hadalkiisan uu yidhi falficlu wixii aan ficil ahayn laakiin ficilka xuruuftiisa qaadanayay iyo macnihiisa sida masderkii ismu faacilkii ismu mafcuulkii darfu zamaankii darfulmakaankii wa bacdu intaa dabadeed falficlu ficilka ama maadi ha noqdo ama mudaaric ha noqdo ama amar ha noqdo man yuxkim tasarufahu qofka suga isbedelka ficilka luqadda wax badan buu ka koobaya buu yihi sheikhu raximah llahu tacaala annaasu fii hada aljaanib halaathatu asnaaf saddex nooc ayay dadku u qaybsamaan marka laga eego xagga ficilka iyo garashada la garto qaybta koobaad waa qof bartay awsaantii ficilku uu lahaa iyo waxyaabaha ficilka xuruuftiisa iyo waxweyn macnihiisa leh awsaantii buu yaqaanaa maalan wuxuu yaqaanaa ficilka mujaradka ahi inuu leeyahay afar wasan saddex thulaathiya oo facala iyo facile iyo faculaa mid rubaaciya oo faclalaa wuxuu yaqaanaa maalan facula mudaariceeda caynta in la dameeyo facila mudaariceeda qiyaas ahaan caynta in la fadxeeyo facula ismu faacilkeedu faclun iyo faciilun inuu yahay masterkeedu facaalatun iyo facuulatun inuu yahay awsaantaasu hayaa laakiin kelmado badanoo waxa weeyaan uu u tusaaleeyo ma hayo kaa waxaa la yidhaahdaa tasriifiyun sarfi yaqaan baa la yidhaha sarfigun buu yaqaanaa oo awsaanti buu yaqaanaa nooca labaad waxaa la yidhaahdaa luqawiyun baa la yidhahdaa luqawigu waxa weeyaan qofkani luqadii carbeed buu akhristay qaamuusyadii buu akhristay gabayadii carbeed buu akhristay dabeedna luqad badan badan badan badan oo carabiga buu hayaa wuxuu bartayba kelmadaha carabida sida loogu dhawaaqo laakiin ma yaqaano in sidan loogu dhawaaqo maxaa keenay maxaa sababay qaybteebay gelaysa ma yaqaano erayadii sidii loogu dhawaaqayay buu bartayba kaa waxaa la yidhahdaa luqawi baa la yidhahdaa culimmaduna waxay yidhahdeen laa yaduuqu xalaawata luqa luqadda macaankeedii qofkaasi ma dhadhamin waayo kelmadan sidaa in loogu dhawaaqo waa yaqaan lakiin maxaa keenay ma yaqaano ka saddexaad wuxuu jamciyey labadiiba oo mawsuunaadkii iyo awsaantii labadiiba wuu bartay kaas ayuu noqonayaa alladii axkama tasaariifa alficil tasaariifta ficilka ka koobay kaasuu noqonaya baxraqulkabiirkaaduu noqon doontaa yaxuz min alluqati alabwaaba wasubulaa luqadda wuxuu ka koobayaa buu yidhi albaabada iyo wadooyinka alabwaab waa alawsaan asubulna waa almawsuunaat فhاkا نظما محيiطا بالمهم وqd yxوي تفاaصيل mن يsتxdر الجملاء فhاaka ay fkhud qaado نaظmا manظuuman mid la taxay oo nadmi ah nadmigaas oo muxiiطan koobaya biاlmuhimi shaygii muhimka ahaa ee ka mid ahaa luqada carbeed وqad xaqiiqa yaxwii waxaa kooba aلتafaasiila tafaasiisha iyo warka faahfaahsan mankii yastaxdiru keensada aljumala jumladaha iyo duuduubka kaasaa fahma wuxuu yidhi haddii aad arrintaa ila qaadatay waxaad qaadataa nadmi koobaya intii muhiimka ahayd ee ficilka iyo gedgadoonkiisa ku saabsanayd fahaaka ay fakhud qaado nadman manduuman mid lagu nadmiyey kaas oo muxiidan koobaya bilmuhimi shaygii muhimka ahaa ee aad iyo aad loo raadinayay halkaa markuu sheikhu inoo sheegay raximah llahu tacaala ee uu yidhi fahaaka nadman muxiiطan bilmuhim waxaad qaadataa nadmi koobaya wixii muhimka ahaa ayaa haddana sheikhu wuxuu galay dhiirigelin taa maxaad ku helaysaa dee qofkii wax qayba ee qawaacidda qayba ayuunbaa hadhow waxyaabaha qawaacidda ka farcamaya garan kara waqad xaqiiqe yaxwii waxaa koobaya atafaasiila tafaasiisha iyo waxyaabaha faahfaahsan oo jus-iyaadka luqadda carbeed ah man yastaxdiru qofka soo xaadirsada aljumala weedhaha aljumala waxaa loo jeedaa alumuur alkuliya qawaacidda guud qofka haya ayaa tafaasiishii keeni karaa macnuhu waxa weeyaan haddaad sidaa doonayso qayb waayo qofku hadduu usuusha qaybaynta kalena way u fududay culimmadu waxay ihahdaan man xafida alusuul daraja alwusuul qofka usuusha qaybaa wuxuu gaadhaa meelihii la doonayay in la gaadho waman taraka alusuula qofka waxa weeyaan usuusha ka taga xurima alwusuul inuu waxa weeya wuxuu doonaya gaadho ayaa loo diidaa marka sheikhu raximah allahu tacaala dhiirigelin ayuu inoo sameeyey baabu abniyati alficli lmujaradi wa tasaariifihi ay hada baabu abniyati alficli lmujaradi wa tasaariifihi kani wuxuu baab u yahay binayaasha ficilka mujaradka ah iyo tasaariiftiisa iyo gedgadoonka ka yimaada ayuu baab u yahay waxaa kuu bannaan inaad tidhaahdo baabu oo aad rafciso sidoo kale waxaa kuu bannaan baaba inaad tidhaahdo baabu inaad tidhaahdo ayaa si fiican baabu markaad tidhaahdo wuxuu noqonayaa haada baabu abniyati alficli almujaradi wa tasaariifihi oo wuxuu noqonayaa khabarun limubtada'in maxduuf haada kani baabu abniyati alficli almujaradi wa tasaariifihi weeye ama mubtadaun likhabarin maxduuf baabu abniyati alficli almujaradi wa tasaariifihi hada maxaluhu kani waa meeshii lagu dhiganayay idaafadina bimacnaa fii weeye baabun fii abniyati alficli almujaradi wa tasaariifihi baabkani wuxuu ku saabsan yahay laba qodob sida inoo muuqata qodobka koobaad abniyatu lficli lmujarad ficilka mujaradka binayaashiisa qodobka labaadna waa tasaariiftiisa horta waxaa jira hal xidhaale ay culammada qaar keenaan marka ay marayaan ereyga baabun halxidhaalahaasi wuxuu odhanayaa waxaad sheegtaa shay xaqiiqdiisu ay tahay majaas xaggiisa hore iyo xaggiisa dambena ay siman yihiin binana u sugnaaday icraabina u sugnaatay inaad fahantaa muhiima muxuu yahay shay xaqiiqdiisu waa majaas xaggiisa hore iyo xaggiisa dambena way siman yihiin waana saxiix waana muctal icraabina waa u sugnaatay binana waa u sugnaaday wmaa shayء xaqiiqath majaazu wأwlh وآakhirh sawaء wfiihi صxaة wbih اctilaalu lah اlإcraab أyضا wاlbinaaء shaygaasi waa baabun baabun weeye macnuhu jawaabtu baabun waxay u noqonaysaa marka lagu leeyahay xaqiiqatuhu majaazun majaasku ma aha kii marka xaqiiqada laga hadlayo lidiga ku ahaa ee majaas macnaheedu waxa weeyaan makaanu ljawaas meeshii laga gudbayey kitaabka waxaynu ku arki doonaa inuu jiro waxa la yidhaahdo darfu makaan miimiya albaabku iminka waxa weeyaan majaas majaas waxa weeyaan makaanuljawaas meeshii laga gudbayey markaa iminka marka lagu yidhaahdaa baabun albaabka masaajidku iminka waa majaazo waa meeshii laga gudbayey oo markaynu baxayno dee albaabka dhexdiisa labadaa fardadood dhexdooda ayaynu maraynaa waa majaas waa makaanuljawaas xaqiiqatulbaab dee baabka xaqiiqadiisiina waa meeshaa laga gudbayo baabka iyo albaabka xaqiiqdiisu waa meeshii laga gudbayey maskaxdaada markii hore maxaa kusoo dhacday xaqiiqadii iyo majaaskii la dhigan jiray wa awaluhu wa aakhiruhu sawaaun awalkiisa iyo aakhirkiisuna waa siman yihiin baabaa ugu horaysa bayna waa ugu dambaysaa baabun wa fiihi sixatun wa bihi ictilaalun saxiixnimana waa ku sugan tahay cilana waa ku sugan tahay marka naxwaha la joogo waa saxiixulaakhir marka la joogo sarfigana waa muctalul cayn markaa sixaa ku suganoo marka la joogo naxwahana muctal ma aha marka la joogo sarfigana waa muctal lahu licraab icraab baa u sugnaatay de waa isim mucraba haadaa baabun ra'aytu baaban nadartu ilaa baabin binaa u sugnaaday oo dee guryaha lagu dhisaa albinaa binahani ma aha kii naxwaha waxweyan gurigaa lagu dhisaa markaa baabunna kaa weeyaan waxaa kaloo kuu banaan baaba abniyati lficli lmujaradi wa tasaariifihi khud baaba abniyati lficli lmujaradi wa tasaariifihi laba qodob buu baabkani ku saabsan yahay qodobka koobaad abniyatu lficli lmujarad ficilkii mujaradka ahaa dhismayaashiisii qodobka labaad waa tasaariiftiisii ka imanaysay iyo gedgadoonkii ka imanayay abniyatu lmujarad waxaa loo jeedaa ficilkii mujaradka ahaa ee aan waxba lagu kordhin ficilka aan waxba lagu kordhinna waxaa la yidhahdaa ka dhammaan xuruuftiisu ay tahay asal xaraf ka midina aanu dhacaynin ilaa cilad sarfiya mooyaane maalan qatala waxaa la odhanaya waa ficil mujarad ah waayo saddexdan xaraf ee uu ka kooban yahay ee ah alqaaf wa taa walaam weligeed kelmadda ka dhici mayso qatala mudaaricee yaqtulu amar ka dhig uqtul ismu faacil ka dhig qaatilun ismu mafcuul ka dhig maqtuulun darfu zamaan ka dhig ama master mimia maqtalun mujaradka waxaa la yidhaha ficilka aan waxba lagu kordhin xuruuftiisii asalka ahayd uun ka kooban waa abniyatu lficli lmujarad mujaradku labuu noqon jiray mid hulaahiya iyo mid rubaaciya hulaahigu saddex buu lahaa facula iyo facila iyo facala rubaaciguna hal mid buu lahaayo ahaa faclala wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatub ilayk